wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta dowladda jubbaland ayaa tababara u qabatay howlwadeenada dowladda hoose ee degmada kismaayo aqoon kororsigan ah ayaa daarna horumarinta isbeddelka xubnaha golayaasha degmooyinka mas-uuliyiinta dowladaha hoose waxaana madasha goobjoogaha agaasimaha waaxda dowladda hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada kismaayo maxamed caddow agaasimaha waaxda dowladda hoose ee degmada kismaayo ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa si rasmi ah u daafuray shirka isagoona kula dardaarmay howlwadeenada degmada kismaayo in si wanaagsan uga faa'iidaystaan inta uu socdo aqoon kororsigan maanta waxaan ku madarsannahay oan fadhinaa tababarkii tababaradii soo socday ee barnaamijyadii dowladda gaar ahaan qeybta uweyne habitat ee naga saacidaysay tababarka wuxuu noqon doonaa tababar saddex maalin ah runtii aada muhiim u ah markaad fiirisaan mawduuciisa loogala talagalay shaqaalaha dowladda hoose hadii aan lahayn agaasimayaasha agaasimaxyadada dalkayada iyo dhammaan shaqaalaha degmada ayuba aada la rabaa inay uga faa'idaystaan xirfadooda si korka u qaado tababaro horey oo mashruucan dowladka ay degmada ka faa'idaystaan jirto oo xagga imarkagelinay ama shaqaalaheeda gelinay soo agaasimaha hadda uu sheegayba arrimaha bulshada waxaa jira tababara loo qaaday dhankaasi muqdisho bulooyinkaan soo dhaafinay haddana wasaaraddu arrimaha gudaha waxay aada mudbagelinaysaa degmadu in ay shaqaalaheeda noqdaan shaqaalo xirfadooda kor sarrayso siay ula jaan qaadaan wadciga maanta lagu jira ama dhanka dijitaalka ha noqoto ama dhanka xirfadda iyo maamul wanaagga ha noqoto dhammaan waxaan rajaynaynaa in shaqaaluhu ay wax iska bedelaan xagga xirfadda marka insha allahu taasaana aada iyo aada diyaad u saarayna ka wadaarad ahaan kuwii soo socday iyo kuwa hadda socdaba waxaan rabnaa insha allah waxay tabaqa inay kasoo baxaan aada iyo aad